warkan ay daabacday i c g ayaa lagu sheegay in maleeshiyada al-shabaab laga saaray deegaano badan oo ay hore gacanta ugu hayeen kadib markii ay dagaal la galeen maleeshiya beeleedyo soomaaliyeed sidoo kalena waxaa hoosu dhacay weeraradii al-shabaabku sannadihii hore xoojin jireen inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan waxaana hadda hoosudhacaasi lagu sababeeyey dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin duqaymaha ay diyaaradaha aan cidiwadine dronisku ay ka geystaan meelaha ay ku sugan yihiin iyo saldhigyadooda oo marar badan khaarajiyo hogaamiyeyaal ka tirsan kooxdaasi iyo sidoo kale ciidamada ka tirsan kuwa federaalka soomaaliya oo dagaal xoogan kala hor yimid inkasta oo ay dowladdu weli ku tiirsan tahay maleeshiya beeleedyada sidoo kalena ay garab taageersan isis oo ka dhex bilaabmay ururkaasi al-shabaab ayaa khilaaf horle ka dhex horiyey islamarkaana ku keenay kala qaybsanaan diyaaradaha droniska maraykanka ayaa howlgallo muuqda oo ay soomaaliya ka sameeyeen waxay ku bartilmaameedsadeen ugu yaraan shan hogaamiye oo al-shabaab ka tirsan maalbilihii ugu dambeeyey kuwaasi oo kale ahaa cabdiraxmaan sandheere cukaash oo sidoo kalena loo yaqaanay jabha oo bishii disembar labadii kun iyo shan iyo tobankii la dilay xasan cali dhowre oo ka tirsanaa garabka amniyaadka oo la dilay bishii maarj labada kun iyo lix iyo tobanka iyo daa'uud macalin oo sidoo kale loo yaqaanay yuusuf xaaji oo isla amniyaadka ka tirsanaa oo la dilay bishii mey ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka iyo macalim aadan xasan oo tababare milatari ahaa lana dilay bishii juun bishan juun ee labada kun iyo lix iyo tobanka inkastoo hogaamiyeyaashaasi lagu dilay gobollo dhowrana laga saaray balse i g c waxa ay tiri weli awoodda al-shabaab inay tahay mid aan la dafiri karin waxaanay weli ku guulaystaan inay qaadaan weeraro ka dhana dowladda federaalk ee soomaaliya iyo saaxiibadooda amisom waxay bartilmaameedsadaan xafiisyo xarumo dowladeed iyo hoteelo oo dhammaantoodba ku yaala magaalada muqdisho oo weerarkii ugu dambeeyey lala beegsaday hoteelka naase hablood labadii shan iyo labaatankii bishan juun sidoo kalena kowdii bisha juun lagu bartilmaameedsaday weerarkaasi la mid a hoteelka ambasador waxaa badi hoteeladaasi la weeraray ku dhintay mas-uuliyiin dowladeed xildhibaano iyo dad rayida arrimahaasi oo werwer badan ku keenay dadka shacabka islamarkaana la isweydiiyo sababaha keenay inay shabaabku ku guulaystaan duulaanadooda qorshaysan iyada oo magaalada muqdisho ay joogaan ciidamada nabad ilaalinta amisom kuwa dowladda iyo weliba xulufadooda axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa maruu u warramayey warbaahinta dowladda soomaaliya wuxuu ka hadlay istaraatiijiyadda dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo qiray in shabaab ay imika jilicsan yihiin balse wuxuu sidoo kale su-aal geliyey waxa keenay in shabaab laga adkaan kari waayo ilaa hadda waxaana hadalladiisii ka mid ahaa rabadaan bay meele weerarayaan xageen gallaa iyo seen isaga celinaay meel hibley weeraraya meel hibley weerar omaan weerarano maa la socdo intaasoo amisomaa joogta intaas soomaaliyaa joogta maraykan baale waxaan idinku caawinaynaa kan yurub baale intaasoo milyan baan ku meel la aado maxaa dhufayska nagu kalifaya marka taa adeer anugu intaan ka ogahay waxaa weeyaan shabaab meesha ugu jilicsanayd bay taagan yihiin waa very week si walbaa looga adkaan karaa laakiin caalamku heshiis buu ku yahay in lala dagaalamo
qaar ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee falanqeeya xaaladaha amniga ayaa iyaguna tilmaamay dhowr arrimood oo isbiirsaday oo ay ku sababeeyaan in weli xal aan loo helin weerarada abaabulan ee ka dhanka ah goobaha ganacsiga iyo xarumaha dowladda kuwaasi oo ay ku sababeeyaan xidhiirka ka dhexeeya dadka shacabka ah iyo ciidamada dowladda oo hooseeya isku xidhnaan la-aan ka muuqata dhinacyada la wada dagaalamaya al-shabaab iyo sidoo kale joogtaynta xilliga weeraradaasi la qaadayo oo heerkoodu aanu gaadhsiisnayn halkii la rabay